Xanuunka kaduutiyaha, oo ka mid ah cudurrada faafa, ayaa saameyn xooggan ku yeeshay bulshada ku nool degmada Dhuuble iyo gobolka Jubbada Hoose. Calaamadaha lagu garto xanuunkani ayaa waxaa ka mid ah qandho fara badan iyo xubnaha oo qofka u haleelo wada xanuuna isaga oo haya ilaa muddo toddobaad ah. Dr. Cabdi Qani Maxamuud, oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada Dhuuble, ayaa ka hadlay saameynta cudurka kaduutiyaha, isaga oo bulshada ugu baaqay inay ka feejignaadaan cudurkaasi.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Dr. Cabdi Qani Maxamuud oo ka howlgala istaal Rafiiki. Waxaan rabay inaan ka sheekeeyo maanta bulshada iyo saameynta uu ku leeyahay eh, cudurkan hadda nagu imaaday oo bulshada u yaqa- adduunka loogu yaqaano dengue fever ay soomaalida loola baxeen eh, maxaa la dhihi jiray eh, kaduudiyaha loola baxay dadka marka inta badan eh, waxay sheegayaan eh, inay ka cabanayaan cabsi badanna way ku haysaa Eh, waxyaalaha oo hadda bulshada isla dhex maraysa waxaa kamid ah hataa qofka inuu daawooyinkii qaadan karin haddii infection laga helo ama laga helo maxaa la dhihi jiray ii sheegay eh, malaria laga helo in cirbadihii hore ay u qaadan jireen xataa ay dadka ay ka cabsanayaan liajli waxaa waaye bulshadii waxaa ku badatay qofkii cirbadaa la dur wuu dhimanayaa saan waaye Eh, isagiina waxna isku shaqa ma lahan Eh, waxana waa environmental waa cudurada qaarkood waxaa jira environmental eh xilli season oo soo maraa xilligaasna uu ka baxaa marka season uu waaye waan ka bixin doonaa hadduu leeraahu waxyaalaha looga hortegi karo bulshooyinka waxaa kamid ah inay bulshada aada iska howlgelin tas dadka gurigiisa la joogo kale inay hoos hoos keenan distance inay siiyaan gacmaha in la iska dhaqo eh, mask haddii la xiran karo la xirto maadaama waxaan environmental ay tahay oo hawada oo soo maraayo Eh, ma ahan cudurada sanbabada ku dhaco oo sida neefsiga waxaa sababka afka la xira lahay sanbabada ku dhaca ahaan ma lihi laakiin cudur kasta contamination ahaan ayuu u dhacayaa marka in taxadar la lahaado eh, meesha bulshooyinka dadka isku imaanayaan oo kale aada looga taxadaro Eh, bulshadana mar walba ay ka warhayso cudurkan sidoo kale calaamadaha heesa zaa'idka waxay tahay qandho zaa'id uu qofka leeyahay qandhooyinka ama qofka in laga hartago qandhada qofka wuu dhiman karaa dad badan waxaa aragnay qandho zaa'id hayso istaalkan oo lagu keenay oo stageka u dambeey marayaan qaarkoo qalaleen qalal heer qalal marayaan oo 40 ilaa 41 degree centigrade marayso marka waxaa dareemaysaa bulshada naftarkeeda intay ka cab- cirbadii ama daawadii istaalki ahaan ay uga cabsanayaan oo maanta istaal qofka daagiisa cirbada lagaa duraa uu kaa dhimanaa liya marka waxaa arkaysa dad badan oo xaafadaha laskaga haysto oo la dhahayo qandho jibin un kaniini iyo waxaa la siiyo waxna qofkii wax kama taraya kaniini oo qandhada haysa waa zaa'id waay marka bulshada waxaan ku wacyigelinayaa inay xanuunkan daawo u leeyahay daawooyinkan inay qaataan wixii dhib ka imaanaya dhakhtarka naftigiisa wuu fahmayaa oo bulshadasa naftigiisa saa madax waaya indho waaya maadaama caafimaadka isagoo uu muhiim gumeed u yahay marka bulshada waxaan ka waxgelinayaa dhammaantood inay ka war haayaan insha allah hadduu leeraa